Ciidanka ammaanka dekedda Muqdisho ayaa gacanta ku soo dhigay dawooyin lagu soo qariyay magacyo been abuur ah kuwaasoo ah noocyo ka mid a maanduuriyaha. Maanduuriyaha ayaa waxaa dalka dibaddiisa ka keenay ganacsato si bulshada Soomaaliyeed ugu sii iibiyaan. Afhayeenka booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa ka warramaya waxyaabaha ay soo qabteen.
waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed mar kale inaan la wadaagno arrimo ku saabsan la dagaalanka waxyaabaha maanduuriyaha ama kontrabaanka ah ama daawooyinka xaddhaafka ah ee la isticmaalo Eh, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan laamaha amniga iyo maamulka eh, dekedda magaalada muqdisho oo markii labaad goobtan aan ku soo bandhigayno muddo bil gudahooda ama laba bilood gudahooda ah in la soo qabto daawooyinkan dhibaato weyn ku haya amniga dhaqanka iyo dhaqaalaha bulshada soomaaliyeedba Eh, waan u mahad celinaa dhammaan laamaha amniga ka wada shaqeeyey uu maareeyaha garabkayga taagan yahay dekedda Eh, alaabtan aad u jeeddaan waa daawo isla markaana waa sun daawada waxaa loogu talagalay in qiyaas laga isticmaalo laakiin magaalada muqdisho waxaa ku soo badatay in daawadii loo isticmaalo maanduuri ahaan ganacsatada iyo dadkii ku soo qariyey barastemool baakad ku jira in lagu soo dul qoro baakad ay ku jirto daraagiis ayaa waxaa lagu soo dul qoray barastemool si dekedda loo dhaafiyo laakiin maamulka iyo laamaha amniga dekedda oo aad u foojigan ayaa waxay qabteen wixii gudaha ku jiray inay ogaadaan taa waxay noo suurto gelisay in daawadan aad u jeeddaan maandooriyahan aad u jeeddaan oo konteynerkan buuxo ah gacanta lagu soo dhigo waxaan u mahad celinaa maareeyaha dekedda eh, hoggaanka ilaalinta canshuuraha eh, nabad sugidda iyo dhammaan laamaha amniga goobtan ka shaqeeya Waxyaabaha maanka duuriya ayaa dhibaato badan ku hayo dalkeena Soomaaliya kaasoo sababi kara amni darro.